الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسgeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo sideedaad min suurati اlxaj qaala allahu tacaalaa ina allaha yudaaficu can اladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur ilaahi subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo soo caddeeyey xajka manaasigtiisa iyo wixii manaaficuu leeyahay mid adduunyo iyo mid aakhiro oo ilaahay noo soo sheegay gaalada siday mu'miniinta uga hor istaagayaan diinka ilaahay iyo inay magaalada makaad galaan halkan ilaahay wuxuu noo caddaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay mu'miniinta difaacayo waxaa kaloo laynoo sheegayaa xikmadda ku jidha jidaynta la jideeyey qitaalka iyo jihaadka la jideeyey waxaana ka mid ah in la difaaco meelaha muqadasaadka ah ee sharafta leh iyo dadka mustadcafiinta in la dhowroo la ilaaliyo iyo mu'miniinta ilaahay rumeeyey in la makaniyo inay ilaahay caabudaan cibaadada ilaahay makansadaan gaaladu aysan macnaha ka fidnaynin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yudaaficu mid difaacayo weeye can iladiina kuwii xaggoodii buu sharka iyo dhibaatada ka difaacaya aamanuu rumeeyey can iladiina kuwii xaggooda aamanuu yudaaficu bimacnaa yansur ilaahay waa mid u nusraynaya oo u hiilinaya dadka mu'miniinta ah wuxuu ka difcinayaa oo ka ilaalinayaa kuwa balaayada iyo gaalada iyo makrigooda ina allaha yudaaficu ilaahay mid reebaya weye ka reebaya gaalada sharkeeda ka difaacaya can iladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo kuwaasa ilaahay u nusraynaya arrinkaani waxaa la yidhi waa bishaaratun lilmu'miniin dadka mu'miniinta bishaaray u tahay in ay ka saraynayaan oo looga nusraynayo kuwa gaalada makrigoodana ilaahay ka kaafinayo ina allaha ilaahay laa yuxibbu ma jecla kulla kafaa kulla khawaanin khayaano badana dhammaantiis kulla khaa'inin hadduu khayaano badan yahay iyo hadduu khayaano yar yahay labadaba kulla khawaanin khawaan dhammaantiis mid khayaano badan dhammaantiis kaasoo kafuurin kufri badan kahiiru lkufri ah kaiiru lkhayaana ah ilaahay ma jecla hawaab wanaagsan iyo abaalmarin wanaagsan ma helaan waxayna ka dhigan tahay kulla khaa'inin wa kulla kaafirin mid kasta oo nicamta ilaahay jaxdiya khaa'in ah baa looga jeedaa ama khayaanadiisu ha ku badnaato ama ha yaraato ina allaha laa yuxibbu kulla khawaanin kafuurin oo kufri badana ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi udina waxaa loo idnay oo loo oggolaaday liladiina kuwa yuqaataluuna lala dagaalayo wixii loo idnay baa maxduufa mafcuulkii waxaa loo idnay dagaalkii iyo qitaalkii baa loo ogolaaday udina waa loo idnay ilaahay baa u idnay wey liladiina kuwa yuqaataluuna lala dagaalayo oo gaaladu laynayaanoo la dagaalaya daqaal dagaalkii iyo qitaalkii baa loo ogolaaday biannahum bisababi annahum iyaga dulimuu waa la dulmiyey maxaa yeelay waa la dulmiyey gaaladaa dulmiyeen dhibaataa lagu sameeyey aayaddani wuxuu yidhi cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhu waxaa weeyaan aayaddii u horreysay oo jihaadka ku soo degta oo in la oggolaaday oo mu'miniintu isdifaacaan oo gaalada la dagaalamaan loo idnay udina liladiina yuqaataluuna kuwa la leeyahay waa asxaabu rasuulillaahi rasuulka asxaabtiisi weeye sala allahu calay wasalam gaalada maka jooga baa dhibaatayn jiray dhibaato daran muslimiintu markaasay rasuulka u imaan jireen calayhi salaatu wasalaam iyagoo iskugu jira mid la soo dilay mid la garaacay mid la daqray mid la dulmiyey markaasuu dhihi jiray war sabra isbiruu war sabra fa innii lam uumar biqitaalihim gaaladaa in lala dagaalamo oo layska difaacoo la laayo weli layma amrini muuminiintii way hijroodeen magaalada makaad bay ka tageen madiinay tageen aayaddan baa la soo dejiyey waa iyada lagu leeyahay suuraddu waa iyada maka iyo madiina baa mushtarag ah aayaddaana dagaalkii lagu ogolaado goormaa la ogolaanayaa intii la reebay dagaalkaas lagu reebay akar min sabciina aaya toddobaatan aayadood ka badan intii la diiday inay dagaalamaan ay ficil celiyaan la yidhi gacan ma qaadi kadhaan ma dagaalami kadhaan weli lama ogolaan idan uma haysataan toddobaatan aayadood ka badan intii sabir iyo wixii la mida lagu amray ee lalahaa sabra u kaadiye baa aayaddan markaa la soo dejiyey wa ina allaha ilaahayna subxaanahu wa tacaala calaa nasrihim kuwaas u hiilintooda laqadiirun ilaahay mid kara weeyaan waa u hiilinayaa wey ilaahay nasrigooda waa karaa waxaa looga jeedaa ilaahay waa u hiilinayaa waa u nusraynayaa wey qaadirun calaa nasri cibaadi xataa iyagoo aan dagaal gelin baa ilaahay awoodaa inuu u hiliyo guusha siiyo laakiin waxaa la leeyahay dadaalkiinna iyo juhdigiinna bixiya daacada ilaahay sidaa shuhadada ajarkeeda u heshaan iyadoo la idiin hiilin karo idinkoo aan dagaalamin dagaalkii baa la idiin ogolaada sidaa u heshaan ajru shuhadaa kuwa shuhadada ajarkeeda iyo ajarka iyo abaalka ay leeyihiin waina allaha ilaahayna calaa nasrihim nasrigooda kuwa mu'miniinta ah laqadiirun ilaahay weeyaan mid qadiir ku ah kara weeyaan aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin aladiina waxay ka dhigan tahay hum iyagu ulaaika almadluumuuna kuwaa la dulmiyey kuwaa la dulmiyoo la gardaraysay hum iyagu aladiina kuwa weeyaan ukhrijuu la saaray min diyaarihim laga saaray daarahoodii bikayri xaqin xaq la-aanti xaq daro bikayri xaqin xaal looga saaray ukhrijuu la saaray bikayri xaqin xaq daro xaal looga saaray guryahoodii ukhrijuu la saaray min diyaarihim bikayri xaqin looga saaray guryahoodii iyo dhulkoodii baa dulman wa cudwaanin baa looga saaray arrin keenta in laga saaro la-aanteed kuwaasi waa kuwee waa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiis magaalada makaad bay ka baxeen magaaladaas sabab u ahayd madiinay aadeen xaqdaraay ahayd arrintaas bikayri xaq ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen mooyaane rabbuna allah waxaa soo qadaraysaa maa ukhrijuu lagama saarin min diyaarihim daarahooda lagama saarin ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen un mooyaane rabbunaa naga rabbigana allaahu ilaahay wey wax kale oo daarahoodii looga saaray oo dadkaa loo dhibaateeyey ma jidho dembi ma gelin xumaan ma samayn ilaa keliya ilaa an yaquuluu ilaa ilaa qowlahum oraahda ay dhaheenun rabbunaa rabbiganna allaahu weeyaan ilaahay inay waxideen keligiis ilaahnimadiisa qireen cid kale aysan la wadaajin taa mooyaane taasina haddee ma wax laysku saara ah haa taasi ma wax laysku qixiyo oo laysku saaraa waa maya ilaa an yaquuluu inay un yidhaahdeen rabbuna allaahu rabbigana allah weyaan imaamu sibawehi isagu wuxuu leeyay istinahani waa munqadi laakiin culimmada kale waxay leeyihiin faraa iyo sajaaj iyo istinuhu waa mutasil weeyaan sidaa unbay ku dhawaaqeen waxay la mid tahay hal tanqimuuna mina ilaa an aamannaa warma wax kaloo aan ugu dagaalaysaan baa jira ilaa an aamannaa iyo aayaddii kaloo ahayd yukhrijuuna arasuula wa iyaakum an tu'minuu billaahi rabbikum rasuulkay saarayaan iyo idinka inaad rumayseen rabbigiinu ujeedku waa intaas iyo aayaddii kaley la mid tahayoo wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid iyo kuwii la midka naabiqa waa isagii lahaa haddee iimaankaa lala yimidna ma keenaya in la saaro wanaag iyo sharaf weeye ceeb ma ah waa marmar waxay carabtu isticmaalaan walaa cayba fiihim an hayra anna suyuufahum bihinna fuluulun min qiraaci lkataa'ibi sidii naabiqow lahaa waxa weeye nimankaasi wax ceeboo kale ma laba yidhi laakiin seefahooda baa waxay leeyihiin fantaxyo iyo meelood ma garanaysaa fadad ah oo ka dildilaacay say ula dhacayeen jamiicooyinka iyo kuwa cadowgooda taasina de waa geesinima ceeb maaha marka kuwan wax kale laguma saarin ilaa an yaquuluu rabbuna allah intaas unbay ku saareen muslimiintu maalintii khandaqa khandaqaas waxa weeyaan madiine markii go-doonka gaaladu soo geliyeen qaswatulaxsaab markii ay khandaqaas godkaas tarajaygaa la jeexayay ee la diyaarinayay anaashiid bay qaadayeen allaahumma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wahabbit ilaqdaama in laaqayna ina aluulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abaynaa baa ka mid ahay markaasaa qaafiyada u dambaysa nebigu idaa araaduu fitnatan abaynaa wuxuu dhahayay abaynaa weliba intuu nebigu codka kor ugu qaado abaynaa fitna hadday doonaan iyo gaalnimo abaynaa waa diid abaynaa waa diidna wey haddaba sidaa markay xaaladdu tahay oo dagaalkii qoladaa loo fasaxay wax kaloo lagu colaashana aysan jirin ilaa iimaanka mooyaane ilaahay wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi ilaahay reebiddiisa haddii lalaa yahay lama le-e annaasi dadka uu ku reebaya bacdahum barkood bibacdin barka kale dadka qaarkood qaar lagu reebaya taasi haddaysan jirin oo see ah jihaadka inta la jideeyey kuwa acdaa acdaada lala dagaalamo haddii aysan taasi jirinoo dadka barkood oo mu'miniina barka kale aan lagu reebayn sharkooda lagu joojinayn waa sababta jihaadka loo jideeyey iyo qitaalke lahuudimad waxaa la dumin lahaa sawaamicu ayaa la dumin lahaa sawmacooyin waxa weeyaan meelaha ruhbaanta iyo suufiyadu ku cibaadaysaan sawaamicdaasaa la dumin lahaa wa biyacuna waa la dumin lahaa biyacdu maxaa waa xaggee weeyaan macaabid waxa weeyaan nimankaas meelaha ay wax ku caabudaan baa biyac la yidhahdaa kaniisatu nasaara nimanka nasaarada ah meeshay ku cibaadaysaan kaniisadahooda ahna waa la dumin lahaa lahudimat sawaamicu iyo wa biyacun ayaa la dumin lahaa wa salawaatuna waa la dumin lahaa yahuudda kaniisooyinkeedana salawaad bay dhahaan luqadooda cibraaniyada iyagu saluuta bay dhahaan saluuta taasna waa la dumin lahaa wamasaajidu masaajidna waa la dumin lahaa masaajidaasoo yudkaru la xusaayo la xuso fiihaa dhexdeeda ismullaahi ilaahay magaciisa kaiiraa in badan wakti badan ama kaiiran dikran kaiiran xusi tiro badan waxaa la leeyahay yudkaru fiihaa ismullaahi kaiiran ha laga sifeeyo masaajidda masaajidna waa la dumin lahaa masaajidaasoo yudkaru amaba maahe afartaba ka sifee lahudimat sawaamicu kow wa biyacun labo wa salawaatun saddex wa masaajidu afar madkuuraadkaasoo afartaasoo yudkaru fiihaa dhexdeeda lagu xuso ismullaahi kaiiran oo marka waagii horeba amaakintan masaajidada kuwa ka horeeya dee ay hagaagsanaayeen baa ilaahay lagu caabudi jiray oo dikriga ilaahay lagu xusi jiray maadaama sidaas baa magaceedii loo sheegaya hawshaa lagu bilaabo lagu hayn jiray ama maahe masaajiddaa laga sifaynayaa waa masaajid masaajidaasoo yudkaru fiihaa dhexdeeda lagu xuso ismullaahi ilaahay magaciisa kaiiraa dikran kaiiraa dikri tiro badan gelinka hore bukratan wa asiila subax iyo galabba haddii marka aan laga horgeynayn barkood barka kale oo gaalada laga hortegayn waxay samayn lahayn mawdicyada cibaadada ayay saa ka dhigi lahayn nasaarada meel loogama tagin biyacdi waa la dumin laha sawaamicdii ruhbaanta waa la dumin laha kanaa-istii yahuudda waa la dumin laha masaajidii muslimiinta waa la dumin laha gaaladaasaa waddankoo dhan saydarayn lahayd walayansuranna allaahu ilaahay u nusreeyeen oo u nusreeyeen oo u hiiliyeen man man duulka yansuruhu ilaahay u nusraynaya yansuru diina wey ilaahay diinkiisa qofka u nusraynaya ilaahay u nusreeyeen oo u nusreeyeen walayansuranna allaahu dhaari waxay tahay ilaahay u gargaareenoo u gargaareen man duulka axadka yansuruhu ilaahay u nusraynaya ilahay u nusraynaya waa maxay yansurullah waxaa weeye man yansuru diinahu diinka ilaahay iyo rasuulkiisa qofka gacan siinaya u nusraynaya ilaahay u nusreeyeen ilaahay waa u hiilinayaa oo waa u hiilinayaa wey ilaahay subxaana wa tacaala ina allaha ilaahayna laqawiyun ilaahay mid qawiya weeye awood badanoo qaadir ah casiizun ilaahay mid qaaliba wey laa yucjizuhu shay-un shayna ilaahay ma cajzinka ma cajsigelin karo casiiz weeyaan laa yuqharu walaa yuqlab ilaahay lama qahro lagama qaalib noqdo ilaahay marka wuxuu isku sifeeyey bilquwati waalciza casiiz ilaahay weeyaan waxa weeye laqawiyun casiiz tilmaantaas quwadaa ilaahay uu leeyahay buu wax kasta ku abuur cizadaa ilaahay uu leeyahay awgeed cid qahri kadha ama ka qaalib noqon kadha taasina ma jidho weeyaan tilmaamaha wan wanaagsan ayaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka walowlaa dafcu llah masdarun mudaafun lifaacilih mutamimun limafcuulihi mafcuulkiisana annaas walowlaa dafcu llaahi annaasa sidaa weeyaan amaakintaasoo dhan bay sidaa ka dhigi lahaayeen oo ay baabi'in lahaayeen ee mu'miniintu gaalada ha la dagaalameen dagaalkaasi hadduusan jirin oo mu'miniinta aan lagu salladeen kuwa gaalada ah xilli kasta iyo wakhti kasta meelaha shareecooyinkii nebiyadii hore ummadooda wax ku caabudi jireen iyo muslimiinta masaajidoodaba dukun daakun bay ka dhigi lahaayeenoo gaaladaa baabi'in lahayd sidaas bay samayn lahaayeen laakiin hadda taas baa la jireeyey waa laga hor istaagayaa waa laga celinayaa wey nusrada iyo hiilka ilaahay wuxuu siinayaa kuwa mu'miniinta laakiin waa inay yihiin kuwa diin ilaahay u gargaaraya haddaan qofku diin ilaahay u gargaarayn oo dee maalin awoodda helo isaga iyo xirfadiis haddii awoodda laga helana nasiibkiis laakiin nusrada ilaahay waxaa leh oo helaya dadka diinka ilaahay u hiilinaya rasuulkiisa dhinac taagan calayhi salaatu wasalaam waddadii ku taagan taa weeyaan kuwa loo ballan qaaday ninkii caamir la dhihi jiray baa wuxuu soo maray nin xajaaj binu yuusuf salbiyey oo halkan lagu qataaro toogasho loo soo xiro markaasuu yidhi yaa rabbi inna xilmaka ilaahayow dulqaadkaada cala daalimiina aa u dulqaadatid adara bilmadluumiina kuwa la dulminayooba dhiba dulqaadkaasi dadka la dulminayooba dhiba kuwa daalimiinta aa iska daynaysa aa u dulqaadanaysa xilmigaada kuwa la dulminaya bay arrintaasi dhib ku noqoto ilaa kuwan daalimka baa loo kaadinaya kuwii la dulminayo masaakiinta habaa la dhibaataynaya ninkii manaam waxaa lagu tusay qiyaamadii inta dhacday jannadii isagoo galay oo kale mise kii la salbinayey fii aclaa ciliyiin buu joogaa meesha u saraysa jannada mise mid dhawaaqayaa dhawaaqa wuxuu leeyahay xilmi dulqaadkayga cala daalimiina aan u dulqaadanay axalla almadluumiin kuwii la dulminayay wuxuu dejiyey fii aclaa ciliyiin kuwii la dulminayey waxay ku degeen oo ku heleen inay degaan jannada meesha u sarraysa haddaba xilli kasta waxaa jira baa la yidhi casri kasta qolo xaqa u hiilinaya iyo kuwo ka soo horjeeda marka haddii xilligii nebi muuse fircoon uu ka hor yimid oo dhibaato badan fircoon la yimid waddadii xaqa ahaydoo nebi muuse ku taagnaa xilli kasta dad ku taagan baa jira iyo kuwo kasoo horjeedo booskii fircoon jooga xilligii nebi ciise sidaasoo kale ilaa dajaal baa imaanaya nebi ciise markuu yimaado waa la dili doonaa isagaa dilaya kuwa dajaaliinaa jira xilli kasta xilligii nebi moxamed calayhi salatu wasalaam diinka iyo tawxiidka iyo xaqa dadka ugu baaqayo ugu yeerayo abajahl iyo rag la mid a ka hor yimid wa kadaalika sidaasoo kale mar kasta kuwo waddadii abujahal haysa baa jira oo waddadiisi ku taagan bal haddaw fiirso ilaahay wuxuu yidhi aladiina in makannaahum hum iyagu ama kuwaa wanaagsan aladiina kuwa wey in makannaahum haddaanu makansiinno oo u dhiibno fil ardi ardada iyo dhulka markaan makansiinno aqaamuu oogaya asalaata salaada wa aata wuu bixinaya azakaata sakadana bixinaya wa amaruu faraya bilmacruufi wanaagga faraya wa nahow reebaya canilmunkari munkarka kuwa markaan xilka iyo jagada iyo ciziga iyo martabada iyo saldanada iyo awoodda u dhiibno arrimahan samaynaya kuwaa weeye kuwaa la rabo wanaagsan awooddaa loo dhiibay inay xaqa ugu hiiliyaan alladiina in makannaahum haddaanu makanino fil ardi aqaamu salaa salaada oogaya salaada oogiddeeda kuwa salaada oogaa kuwa salaada tukada waa badan yihiin baa layidhi laakiin kuwa salaada oogaaya waa yaryihiin oogidda loogu talagalay in nidaamkeedii loola yimaado kuwa la imaanaya waa ka yaryihiin kuwa salaada iska tukada aqaamu salaa baa laga cabdo waatow zakaata zakadana dhiibahaya oo bixinahay wala dow firso wa amaruu farahaya bilmacruufi wanaha wanaagaya curfiga iyo samaha wanahaw reebaya canilmunkari munkarkana reebahaye qof kasta oo ilaahay u dhiibay awooddaas hadduusan arrimahan samaynin waxba meel u dhiibidiisu ma tarayso hadduusan dadkii khayrka u baaqayn xumaha ka reebayn salaada amraynin oogaynin sakada dhiibaynin walilaahi ilaahay waxa uu ahaaday caaqibatulumuuriba walilaahi ilaahay unbuu u ahaa ilaahay unbuu u ahaaday caaqibatulumuur ilaahay waxaa u ahaaday caaqibatulumuuri arrimaha ciribtood marjica iyo meesha loo noqonayana xag rabbi weeyaan wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nabiyullaahi maxamed oo calayka asalaatu wasalaam adiga hadday ku beeniyaan faqad xaqiiqee kadabat way beenisay qablahum kuwaan hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisii baa beeniyey yay beeniyeen nuuxan nebiyullaahi nuux bay beeniyeen wa caadun reer caadna waa beeniyeen yay beeniyeen nebiyullaahi huud bay beeniyeen wa hamuudu reer hamuudna waa beeniyeen yay beeniyeen nebiyullaahi saalix bay beeniyeen wa qowmu ibraahiima ibraahiim qoomkiisina waa beeniyeen nebiyullaahi ibraahiim ayay beeniyeen wa qowmu luudin luud qoomkiisina way beeniyeen nebiyullaahi luud ayay beeniyeen wa asxaabu madyana madyan asxaabteedina way beeniyeen nebiyullaahi shacaybey iyaguna beeniyeen wa kudiba waxaa kaloo la beeniyey muusaa nebiyullaahi muusena waa la beeniyey isagana qoladii baa beenisay intaas oo nebi oo kaa horraysay ayaa arrinkaa lagu sameeyey qole wax beenisa kuwaan laguu soo diray uguma horreyn rusul la beeniyana adigu ugumaadan horreyn arrin soo socotay weeye markaa nebigaa la sabirsiinayaayoo loo tasliyeynayaa oo la dejinaya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi faamlaytu markaa waxaan u kortay lilkaafiriina kuwii gaaladaha waa u kortay waa u sugay wey muddo iyo jaanis baa la siiyey uma intaa ka bacdina akhadtuhum ilaahay wuxuu yidhi waan qabtay akhadtu anigu waan qabtay hum iyagii baan qabtay uma intaa ka bacdina akhadtuhum waa qabtay maxaa lagu qabtay bilcuquuba cuquubaa lagu qabtay cuquubo baa ku dhacday ee fa kayfa sideebow kaana ahaaday nakiiri inkaari aniga inkiridaydii iyo qabashadaydii sidee bay ahaatay cadaab lagu qabtay waxay ka dhigan tahay booskiisi ma dhaca alam yakun aliiman mid xanuun badan oo xumihii ay sameeyeen abaalmarin u noqon kara mayuusan ahaanin waa ahaaday wey nicmadii loo siiyey ma waana niqmo iyo musiibo ugu bedelin tiradii ay tiro badnaayeen yari mayaana ugu bedelin dhulkay camireen kharaab mayaana ku bedelin sidaasaan ku samaynayaa kuwa mukadibiinta adiga ku beenayeen marka ambiyadaasi way sabreen adiguna sabir weeyaan nebiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam siday kuwaasi u sabreen adiguna sidaasoo kale u sabir macnaha weeyaan oo ku dayo kuwaa ku dayo walaalaha ambiyadii kaa horeysay ayaa sidaasoo kale ay ku dhacday kuwaasna waa loo kortay waa u kaadiyey deedna waa la halaagay qolaba waxbaa lagu halaagay duufaankuwa lagu diray iyo riix iyo dabayl kuwa lagu halaagay sayxa iyo qaylo kuwa lagu halaagay kuwaba waxbaa lagu daray dhagax iyo dhullagoyn kuwa laiskugu daray cadaaba yowmi dulla kuwa lagu waxeeyey kuwa badda lagu qarqiyey waxaasoo dhan baan ku sameeyey ee fa kayfa sideebau kaana ahaaday nakiiri nakiirkaygii waa maxay bimacnaa inkaari inkaarkaygii sideebau ahaaday booskiisibau dhacay weeye gaaladaasna waa la baabi'iyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fakaayin wax tiro badan oo min qaryatin qaryo iyo magaalo ah ayaanu ahlaknaahaa aanu halaagnay ha qaryadaas wax badan oo magaalo ah baanu halaagnay oo maxaan ku halaagnay bilcadaabi shaamil cadaab shaamil ah oo dhinac kasta ka maray oo camimay fakaayin in badan oo min qaryatin baan ahlagnaha walxaal hiya iyadoo daalimatun qaryadaasi ay tahay mid daalimad ah mushrikad ah magaalo mushrikad ah magaalo kaafirad ah waxa tilmaamahaan lihi waa dadka ehelkeeda ah oo kaafiriinta ah oo mushrikiinta ah fa hiya iyadu magaaladaas oo fa hiya iyadu khaawiyatun wey mid duntay oo ku duldhacday calaa curuushihaa curuushdeedii iyo saanqaafyadeedii magaalada marka hore derbiyadaasaa dhisan sida gurigaasoo kale deedna saanqaafkiibaa saaran maxaa dhacayay marka saanqaafkii iyo dal wixii kor ka saarnaa baa marka hore lagu soo dumiyey dhulka lagu soo dhuftay markaasaa derbiyadiina lagu soo dumiyey saanqaafkiioo soo dumay baa derbiyadiina dhinacyada kaga soo dumiyey markaa taasaa waxaa la yidhahdaa khaawiyatun calaa curuushihaa saanqaafyadii markaas kuwaana derbiyadii baa ku duldumay magaaladaas sidaasaa laga dhigay wa bi'rin badanah wa kam min bi'rin bay ka dhigantay ceel badanah ceelkaasoo mucadalatin yaa laga tegey la halleeyey ceel ta la yska dayacay faraha laga qaaday oo layskaga tegey oo aan wax laga waraabinayo iyo cid ka cabaysa midna jirin maxaa dhacay lihalaaki ahlihaa dadkii ceelkan ehelka u ahaabaa la baabi'i ceelashiibaa meesha iskaga yaala waa bi'rin badana taasoo mucadalata laga tegey oo mucadalaayo la halleeyadoo cid imaanaysa iyo cid wax ka waraabsanaysa iyo cid ka cabaysa midna aysan jirin taasina badan waa dadkaa booskay deganaaya wa qasrina badanaa wa kam min qasrin bay ka dhiganta qasri badanaa waa guri sare wey qasri kaasoo mashiidin marfuucilbunyaan dhismihiisa la kor yeelay daar dheerayd guri la kor yeelay kaasina badanaa waay oo ebir noqday iska haawanaya cid joogta ma leh bilaa saakinin cid degan ma leh markaa mayasan cibro ugu filnayn kuwaan hadda kibraya arrimaha iyaga ah fakaayin badanaa baa ilaahay yidhi fakaayin wax badan oo min qaryatin qarya iyo magaalaa baan ahlagnaaha halaagnay walxaal hiya iyadu daalimatun mid daalimada ay tahay fa hiya iyadu khaawiyatun mid ku soo duntay weeye calaa curuushihaa curuushdeedii iyo sanqaafyadeedii bay kusoo duldhacday derbiyadii baa kusoo dimay wa biirin ilaahay ceel badan ah buu yidhi waka min biirin bay ka dhigantaa ceel badan ah biirigaasoo mucadalatin mucadalaay oo la halleeyay oo laga tegay oo aan la isticmaalayn wa qasrin qasrina badanaa qasrigaasoo qasri waa la yaqaanaa guri sare wey qasrigaasoo mashiidin baa ilaahay marfuuc ahoo la adkeeyadoo kor loo taagay oo cid degan aysan jirin qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi afalam yasiiruu ma waysan socon fil ardi ardada dhexdeeda ma waysan soconin oo aysan marinin iyagu oo aysan ku safrin oo hadday dhulka dhexdiisa maraan fatakuuna ay u ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyaal ay u ahaadaan qalbiyaashaasoo yacqiluuna ay ku gartaan bihaayad ay qalbiyaal ay wax ku dareemaan ay helaan afalam yasiiruu ma waysan socon fil ard ardada dhexdeeda ma waysan safrin reer makaad iyo kuwa la midka ah oo markaa fatakuuna ay u ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyaal qalbiyaashaasoo yacqiluuna ay gartaan bihaa qalbiyaasha ay wax ku gartaan ay ku arkaan kuwii hore meelihii lagu legday iyo meelihii lagu halaagay ay cibro qaataan oo amase aadaanun bal hadda u fiirso fatakuuna lahum quluub ay u ahaato aw aadaanu aadaan iyo dhego u ahaadaanoo yasmacuuna biha ay wax ku maqlaan aw takuuna lahum bay ka dhigantay u ahaato aadaanun dhego oo yasmacuuna ay ku maqlaan bihaa aadaantaa iyo dhegahaas mawaacidda iyo zawaajirta ay ku maqlaan fa innahaa qise ilaahay wuxuu yidhi damiirka qise ka dhig fa innahaa qise laa tacmaa laa tacma alabsaaru indhuhu ma tirmaan walaakin tacmaa waxaa tirantaa alquluuba qalbiyaasha allatii qalbiyaasha allatii taasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ahaatay qisadu waxay tahay laa tacmaa alabsaaru indhuhu macnaha ma tirmaanoo ma beelmaan indhahan camal basarka indhahan caadiga ah oo tirma indhala-aanta rasmiga maaha walaakin tacma alquluubu qalbiyaashii baa tiranta oo indhala-aantu ku dhacda indhala-aantu iyo arag la-aantu ku dhacda basiirada weeya qofkii qalbigiisu eber yahay cibro qaadan mayo ma tadaburayo wakaas allatii taasoo fi suduuri ahaatay suduurta iyo laabaha dhexdooda ahaatay marka weli arrinkoodii baa socda oo laynoo sii bayaaninaya darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam sawaab